الله الرحمن الرحيم باب تلبية الحاج حتى يرمي جمرة العقبة waxaa uu baabkana ka hadlayaa ruuxii xaajiga ahaa inuu talbiyeysanayo oo talbiyadii aanu jarayn ilaa uu ka tuuranayo buurta jamratu alcaqaba oo ah aljamratu alkubraa jamrada weyn ee xagga maka u xigta macnaha maalintii sideedaad markii xaajigu uu xajka xidhay talbiyada wuu wadayaa ilaa maalinta tobnaad jamratulcaqaba uu ka tuuranayo markaa uu jamratulcaqaba tuurto ayaa talbiyadii ay go-aysa ugu dambaysa marka dee intaa ka horeysana talbiye keliya ma wadayo oo adkaartii kale takbiirtii qur-aan akhriskii cibaadaadkii kale wixii oo dhan uu wadaya talbiyada waktigeediina ma dhammaanayo mar alla markii uu jaanis ama wakti u heliya nashaadna wuu akhriyaya can ibni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ilaahay raalaa ka ahaadee ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalama ardafa alfadla inuu fadl ibnu cabaas fangeliyey radia allahu canhu ilaahay raallaha ka ahaadee min jamcin musdalifa ayaa uu ka soo fangeliyey oo macnaha markii musdalife nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ka soo baxayey ee xagga mina uu usoo kacayey ayaa fadal ibnu cabbaas uu soo saaray gaadiidkiisii oo xagga dambe uu soo fadhiistay qaala waxau yihi faahbaranii ibnu cabaasin ibnu cabbaas waxa uu ii sheegay ana alfadla in fadl akhbarahu uu u warramay ana anabiya in nebigu sala allahu calayhi wasalam lam yazal inaanu ka zuulin yulabbii inuu talbiyeysto xataa ramaa ilaa uu ka tuurtay jamrata alcaqaba jamradaa la yidhaahda jamratu alcaqaba ee aljamratu alkubraa ilaa uu tuurtay waxa uu markaa fadal ibnu cabbaas u sheegay ibnu cabbaas inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam talbiyeysanayo labeyk allaahuma labeyk u lahaa ilaa uu jamrada ka soo gaadho uu tuurtay can cabdiraxmaan ibni yaziid waxaa laga wariyey cabdiraxmaan ibnu yaziid ana cabdallaahi in cabdillaahi labbaa uu talbiyeystay oo labeyk allaahuma labeyk uu akhriyey xiina afaada min jamcin markii musdelifo uu ka yimid faqiila markaa waxaa lagu yidhi cabdillaahi bnu cumar acraabiyun haada tani ma reebaadiya yacni cabdillaahi bnu cumar oo talbiyadii akhriyaya markii la arkay waa markii musdelifo laga soo socday mino lagu soo socday ayaa dadkii waxay ku yidhaahdeen intay la yaabeen ibnu cumar oo talbiyeysanaya acraabiyun haada kani ma reebaadiya yacnii nin wax garanaya miyaanu ahayn waa maxay talbiyada wakhtigan faqaala cabdullaahi cabdullaahi ibnu cumar waxau yihi anasiya annaas dadkii miyay iloobeen sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam am dalluu mise waabay lumeen samictu waxaan maqlay baa u yidhi ibnu cumar alladii kii unzilad lagu soo dejiyey calayhi korkiisa suurat lbaqara suuratulbaqara kii lagu soo dejiyey waa nebi muxamede sala allahu calayhi wasalam ayaan maqlay buu yidhi oo yaquulu leh fii haada almakaani meeshan ku leh oo ku akhriyaya labeyk allaahuma labeyk waxa uu yidhi ibnu cumar markay dadkii la yaabeenay yidhahdeen kalima reebaadiye aan waxba maqalba ayaa waxa ibnu cumar uu yidhi ayaa ibnu cumar waxa uu yidhi talow dadkii sunnadii nebiga miyay iloobeen mise waabay ka lumeen waayo waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam ee suuratulbaqare lagu soo dejiyey oo halkaa talbiyada ka akhriya sida aan uga akhriyo waxaad garan kartaa markaa dee wakhtigaas inay dadkii iloobeen sunnihii nebiga sala allahu calayhi wasalam kamay lumin laakiin waa iloobeen markaasay ibnu cumarkii sunnaha nooleynayeyna kula yaabeen marka haddii zamankii ibnu cumar halkaa waxa weeyaan dadku ay marayeen anasiya annaasu am dallu maantana maxaad u malayn waayo way dhacdaa in fara badan shay sunnaha ka mida adoo ku dhaqmaya oo lagugula yaabayo laleeyahay waxani waa maxay halkuu ka keenay marka way dhacdaa dadku shayga ay ka haajireen ay ka tegeen inay qofka dee kula yaabaan iyadoo jahli uu ka haysto baabu ramyi jamrati alcaqaba baabkana waxa uu ka hadlayaa jamratulcaqaba jamaraadku marka waa saddex oo siday isugu xigaan jamrada xagga maka ugu xigtee la yidhaha aljamratu alkubraa waxaa kaloo magaceeda la yidhaahdaa jamratu alcaqaba ta kusii xigta waxaa la yidhaahdaa waa aljamratu alwusta waa jamrada dhexe ta ka sii dambaysee xagga mino ugu xigta waxaa la yidhaahdaa aljamratu suqraa markaa jamaraadka ama buuraha la tuurtaa waa saddexdaa alsuqraa waalwusطaa waalkubraa baabu ramyi jamrati alcaqaba baabkana waxa uu ka warramayaa jamrada weyn ee la yidhaha jamratu alcaqaba tuurashadeeda min batni alwaadi toga barhtankiisa laga tuurto iyo watakbiir maca kulli xasaa quruurux kasta oo lagu tuurayo in la takbiirto allaahu akbar lagu tuuro marka togaas oo jamrada xagga bidixda ka xiga qofku intuu isdhex taago jamradana uu soo qaabil uu ka soo horjeedsado minina ay midigta ka marto halkaa inuu ka tuuro ayaa sunnaa yacni haddii aanu halkaa ka tuurinna muhiimku waa in waxa weeyaan jamrada u tuurto uun bisabci xasayaad toddoba dhagax u ku dhufto laakiin sida sunnadii ihi waa in sifadaa iyo qaabkaa nebigu uga tuurtay min batni alwaadi iyadoo mini midigta ay kaa marayso waxa weeyaan toga barhtankiisana aad ka tuuranayso jamradana aad ka hor imanayso sifadaasa sunna can ilacmash waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay alxajaaj ibni yuusuf xajaaj ibni yuusuf ayaan maqlay oo yaquulu le wahuwa yakhubu isagoo ka khudbadaynaya cala almimbar isagoo mimbarka ka khudbadaynaya ayaan maqlay xajaaj ibni yuusuf oo leh alifu lqur'aana war qur'aanka ururiyo isku habeeyo tartiibiya kamaa allafahu jibriilu sidii jibriilu ururiyey qur-aanka u ururiya assuura alatii yudkaru fiiha albaqara suuradda albaqara dhexdeeda lagu sheego wuxuu jeedaa suuratu lbaqara yacnii qaabkii loo ururinayay waasuuratu alatii yudkaru fiiha annisaa iyo suuradda dhexdeeda lagu sheego annisaa wa suuratu nnisaa iyo wasuuratu alatii yudkaru fiiha aalu cimraan iyo suuradda aalu cimraan dhexdeeda lagu sheego waa suuratu aali cimraan qur-aanka sidaa u ururiya buu yidhi qaala waxau yidhi markaa raawigu falaqiitu ibraahiima ibraahim baan la kulmay oo faahbartuhu waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci faahbartuhu waxaan u warramay buu yidhi ibraahim biqowlihi xajaaj hadalkiisii fasabahu markaa ibraahim waa caayay wa qaala waxaanuu yidhi xadaanii cabduraxmaan ibnu yaziid cabdiraxmaan ibnu yaziid wuxuu ii sheegay annahu kaana maca cabdillaahi bni mascuud inuu cabdillahi bni mascuud la socday radia allaahu canh fa ataa dabeed waxa uu yimid ibnu mascuud jamrata alcaqaba jamratulcaqaba ayaa uu yimid waa jamradii weynayd ee maka u xigtay fastabtana alwaadi togga ayuu dhexdhexaystay oo togga bartankiisii buu istaagay fastacradahaa dabadeed jamradana waa ka soo horjeedsado wuu soo qaabilay faramaahaa dabeed waxa uu ka tuurtay min batni alwaadi togaa barhtankiisa ayuu jamratulcaqaba ka tuurtay bisabci xasayaatin toddoba midho quruuruxa ayaanu ku tuurtay oo yukabiru isagoo allaahu akbar le maca kulli xasaa yacni quruurux kastuu tuurayo aba cabdiraxmaan abu cabdiraxmaanow ina annaasa yarmuunahaa min fawqihaa dadku dushay ka soo tuurtaan dadku jamradan dusha xagga sare ayay ka soo tuurtaan faqaala waxau idhi haadaa kani waladii allihii baan ku dhaartay laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa hayruhu oon isaga hayne aanu jirin eh allaha mid xaq lagu caabudoon isaga hayne aanu jirin ayaan ku dhaartay eh maqaamuladii kani waa kii halkuu istaagay unsilad lagu soo dejiyey caleyhi korkiisa suuratu lbaqara suuratu lbaqara wuxuu yidhi allaha mid xaq lagu caabudoon isaga ahayne aanu jirin ayaan ku dhaartay eh halkaa aan ka tuurtay toga bartankiisa ee jamratulcaqaba aan ka tuurtay waa halkuu istaagay kii suuratulbaqare lagu soo dejiyo rasuulka ah sala allahu calayhi wasalam marka macnaha xadiidka waxa uu tilmaamayaa in nebigu sala allahu calayhi wasalam sifada uu jamratulcaqaba u tuuran jiray ay sifadaa ahayd inuu min batni alwaadi togga intuu dhexdhexaysto oo mini ay midigta ka marto dabadeed jamrada inuu waxa weeyaan ka soo horjeedsan jiray oo halkaa uu ka soo tuuran jiray hadalkan xajaaj ibnu yuusuf ee ibraahim ibnu yaziid annakacina uu ku caayayo ee uu leeyahay waxa weeyaan qur-aanka u ururiya sidii jibriil u ururiyey assuura alatii yudkaru fiiha albaqara wasuura alatii yudkaru fiiha annisaa wasuura alatii yudkaru fiiha aalu cimraan sheikhu lalbani caleyhi raxmat ullah waxa uu ku tawjiihiyey oo waxa weeyaan xadiidkaa uu ku tilmaamay in muraadka iyo ujeeddada xajaaj ibnu yuusuf aanay ahayn tartiibu suwar laakiin ay tahay tartiibu alaaya yacnii aayadaha qur'aanka in la tartiibiyo oo halkii nebiga sala allahu calayhi wasalam aayad kasta uu dhigay la dhigo laakiin suuradaha in la tartiibiyo inaanu ujeedin wuxuu sheekhulalbani ku caddeeyey inaanu suuradaha tartiibtooda u jeedin waayo hadduu tartiibu suwar u jeedo assuura alatii yudkaru fiiha albaqara wuxuu ku xujisiin lahaa assuura alatii yudkaru fiiha al cimraan laakiin muxuu ku xujisiyey wasuura alatii yudkaru fiiha annisaa markaa dee cagsiguu ka dhigi lahaayoo albaqra aalucimraan buu ku xujisiin lahaa hadduu tartiibta suuradaha u jeedo laakiin sheekhulalbani wuxuu yihi wuxuu u jeedaa xajaaj oo muraadkiisu ahaa tartiibka aayaat lqur'aan waa tartiib alaayaat laa tartiib suwar waxau arrintaa kusii cileeyey waayo waxa uu sheekhulalbani yihi tartiibu alaayaati alqur'aaniya waa tawqiifi oo nebigu sala allahu calayh wasalam marka lagu soo loo waxyoodo ee qur-aan kusoo dego yacnii aayad walba meel mucayana dhiga buu odhan jiro halkeedii waxa weeyaan suurad hiblaayo halkaa ka dhiga dacuu aayata kada fii makaani kada marka tartiibta aayaadku waa tawqiifiyo nebigu siduu u tartiibiyey ayay waxa weeyaan waajib ay tahay in loo tartiibiyo laysma daba marin karo laakiin sheekhu waxa uu yihi tartiibu suwar maaha tawqiifiyo waa ijtihaad min ala'ima ee maaha tawqiif min annabiyi sala allahu calayh wasalam walidaalika ayaa laisweydaarin karaayo dee wakaa xajaajba suuratu lbaqara ayaa wuxuu ku xijisiyey suuratu nnisaa kadib wuxuu kusoo xijisiyey suuratu aali cimraan laakiin suurad walba aayaadkeedu tartiibta ay leeyihiin waa tawqiif laysmana weydaarin karo oo iminka dee waxa weeyaan suuratulbaqara haddaad akhriyayso inaad dee aayaadka sidaa doonto isku weydweydaariso ee wax bannaan maaha aayaadku sidoodaa ay muratab u yihiin in loo akriyo oo loogu dhaqmo weeye laakiin suwarka qur-aanka dhinacaad kaga bilowdaiyo dhinacaad ku horraysiisaba yacni tartiibu suwarku waa ijtihaad min ala'ima ee ma ahayn wax tawqiifiyo nebigu sal ly slam u tilmaamay marka haddaba ceebayntan uu ibraahim ibnu yaziid annakhaci ku ceebaynaye fasabahu uu yidhi waxa uu ku sheegay ama waa dulmigii iyo waxa weeyaan dee dulmigii xajaaj ibnu yuusuf lagu yaqaanay ama wuxuu ku inkirayaa xajaaj ibnu yuusuf wuxuu diidanaa in la yidhaahdo suuratu lbaqara suuratu nnisaa suuratu aali cimraan ayuu diidanaa oo wuxuu arkayay in la yidhaahdo assuura alatii yudkaru fiiha albaqara wasuura alatii yudkaru fiiha annisaa wasuura alatii yudkaru fiiha aali cimraan taasuu ibraahim diidanaa an waxaan ujeedaa cafwan xajaaj ibnu yuusuf ibraahimna taasuu ku inkiray una deliishaday hadalkii cabdillahi bni mascuud inay bannaan tahay in la yidhaha suuratu kada waayo ibnu mascuud waa kaa yidhi waxa weeyaan hada waladii laa ilaaha hayru maqaamu aladii unzilat calayhi suuratu lbaqara baabu ramyi jamrat alcaqaba yowma alnaxri cala alraaxila baabkanna waxa uu ka hadlayaa jamrat alcaqaba tuurashada la tuuranayo maalinta xoolaha hadyiga alla qalanayo iyadoo gaadiidkii la saarayay macnaa ruuxu isagoo gaadiidkiisii saaran inuu ka tuuran karo can jaabirin waxaa laga wariy radia allahu canhu ilaar alla kaade qaala inuu ra-aytu waxaan arkay annabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam oo yarmi tuuranaya calaa raaxilati isagoo hashiisa saaran hashiisa dusheeda ka tuuranaya yowma naxri maalintii yowma naxriga tobnaad oo wayaquulu leh lita'khuduu qaata manaasikakum acmaashiina xajka iga qaata fa innii laa adrii maxaa ila anuu garan maayo lacallii waxaan mudanahay laa axuju inaanan soo xajiyinba bacda xajati haadi xajadaydan dabadeed waxau rasuulku yidhi isagoo hashiisii saaran oo jamradii tuuranaya jamratulcaqaba isagoo hashiisa dusheedii ka tuuranaya waxauu yidhi war acmaashiina xajkiiyo cumrada iga qaatoo igaga dayda waxaa laga yaabaa dib dambaysaba inaanan u soo xajinay baabu qadri xasaljimaari baabkanna waxa uu ka warramayaa jamaraadka quruuruxa lagu tuuranayaa qadarka uu leegyahay waa intee in leeg ma dhagax weyn baa mise waa quruurux yar can jaabir bni cabdillaahi waxaa laga wariy radia allahu canhuma qaala inuu yihi ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalam oo ramaa tuurtay aljamrata jamrat alcaqaba tuurtay bimili xasa alkhadfi quruuruxa wax lagu finiino oo kale yacni khadfigu finiinku waxa weeye dee dhagaxa yar ee labada farood dhexdooda saa inta loogu qabta la tuuro marka waxaa labada farood dhexdooda lagu tuurayaa dee waa quruurux yar marka xubintaa qadarkeeda waa lagu qadaraa xabadda waxa weeyaan rabkhida ah ama fuulka ah waa lagu qadaraa marka waxa weeye waa quruuru xaayar ee wax lagu finiino uun ee xubintaada ama xabadda arabakida ama xabadda fuulka alleeg marka waa dhagax yar oo dee aan siina yarayn oo wax labada farood dee ay qaban karaan ah sidoo kale aan sii weynayn oo quruuru xaa qadarkiisa ah wey baabu waqti ramyi tuurista waktigeedii weeyaan baabkan can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariy radia allaahu canhumaa qaala inuu yidhi ramaa rasuulullah rasuulka alla wuxuu tuurtay sala allahu calayhi wasalam aljamrata jamrada ayuu tuurtay yowma naxri maalintii tobnaad ayaa jamratulcaqaba u tuurtay duxan goor barqa ah wa amaa bacda daalik intaa dabadeed miyaa waa maalmihii dambe ayaamu tashriiqee koob iyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka iyo saddex iyo tobnaadka fa idaa zaalat ishamsu cadeedu markay zuusho ayuu tuuran jiray macnaha waktiga ramyiga maalinta tobnaad waa barqada ilaa zawaalka wixii ka horeeya duhurka yacni barqada laga bilaabo ilaa zawaalka inta u dhaxaysa weeyaan waktiga ramyigu maalinta tobnaad laakiin saddexda maalmoodee ayaamu tashriiqa la yidhaahdo waxaa ramyigu uu bilowdaa bacda zawaal cadeedu markay zuusho dabadeed lagama horraysiin karo baabu ramyi ljimaari tawun baabkana waxa uu ka warramayaa jamaraadka tuurashadoodu inay tahay witri tira isdhiman tawun waxa weeyaan fardun ama witrun waa tira isdhiman oon dhammays ahayn can jaabirin waxaa laga wari radia allahu canhu qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam alistijmaaru istijada dhagaxaan lagu istijooda istijmaarka waxaa la yidhaha qofku markaanu biyahaysan ee uu najaasada kaadida ama saxarada dhagaxaan isaga bi'inayo ilan waxa bannaan tahaarada haddii biyihii alaslu fi tahaarati almaa yani tahaarada biyaha asal u ah laakiin biyo haddii la waayo dhagaxaan ayaa lagu tahaaro qaadan karaa saasaana kugu dhantay kuna tukanaysa marka alistijmaaru yacni istijada in dhagaxaan lagu istijoodaa tawun tiro isdhiman oo witriya weeyi waa tiro witri ah oo isdhiman wa ramyu ljimaari buuraha waxa weeyaan jamaraadka ganashada la gananayaana markaa istijmaarkii oo istijadii tawun tiro isdhiman oo witriya weeyi macnaha dee saddex baa ugu yar markaa istijmaar saddex dhagax inaad isaga bi'iso haddii saddexdii dhagax aanay daahirin maxalka waad siyaadin kartaa oo yacni tirada inaan la intii witri laga gaadho shan toddoba laakiin waxa asalku uu yahay saddex haddii ay saddexdii ku daahirin waayaan shan shantii hadday ku daahirin waayaan toddoba yacni sunnadu waa witri uun man istajmara falyutir marka alistijmaaru dahaaro qaadashadii dhagaxaanta lagu istijoonayay tawun tiro isdhiman weeyi wa ramyuljimaari jamaraadka tuurashadoodina tawun weeyi tiro isdhiman oo iyaguna dee toddobaa lagu tuurtaa toddoba dhagax wa sacyu sacyigii bayna safa walmarwati safe iyo marwe dhexdooda la soconayena tawun tiro isdhiman weeyaano dee toddoba jeer weeyi watawaafu tawaafkiina tawun weeyaan tiro isdhiman oo dee toddoba weeyi waida istajmara axadukum midkiin marka uu istijoonayana ee uu dhagaxaan ku istijoonayo falyastajmir ha ku istijooda bitawin tiro isdhiman dhagaxaanta baabu xalqi nabiyi sala allahu calayhi wasalama fii xajihi baabkana waxa uu ka warramayaa nebigu inuu dhukurtuu madaxa wada xiirtay xajkiisii oo nebiga sala allahu calayhi wasalam lama arag timihiisa isagoo dhukurtoo wada jaray ilaa xaj ama cumro mooye oo dee waxa weeya nimanka khawaarijta leeda ayaa simaahum ataxliiq yacni dhukuriddu ay calaamad u ahayd marka haddii haddaanay cillo keenin xanuun iyo cudur iyo wax madaxa ku dhashay iyo wax lamid a iyo madax xanuun haddaanu keenin yacni waxa weeyaan sunno ma aha xalqigu ilaa dee waxa weeyaan xajka iyo cumrada mooye can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma isagiio abiiba ilaahir allah ka ahday ana rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama xalaqa uu xiirtay ra'sahu madaxiisii fii xajati alwadaac xajkii la odhan jiray xajat alwadaac ee uu muslimiinta oo dhan ku sagootiye rasuulku madaxiisa waa xiirtay baabun fi lxilaaqi waaltaqsiir baabkana waxa uu ka warramayaa dhukurashadii iyo gaabintii in timihii la gaabsaday iyo in la dhukurto can abi hurayrata waxaa laga warrey radi allahu canhu qaala inuu qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam allaahuma kfir lilmuxalliqiina ilaahw u dembi dhaaf kuwa timaha dhukurtay madaxa ee wada xiirtay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii allow walilmuqasiriina kuwa gaabsadayna ee timaha badhiska gooye aan wada xiirin qaala waxau idhi allaahuma kfir lilmuxalliqiina ilaahu madaxa kuwa xiirtay u dembi dhaaf ee wada dhukurtay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii allow walilmuqasiriina kuwa gaabsadayna dembi dhaaf weydii qaala waxauu nebigu yidhi allaahuma kfir lilmuxalliqiina ilaahay ou kuwa xiirta u dembi dhaaf qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulkii allow walilmuqasiriina kuwa gaabsadayna u dembi dhaaf dalab qaala waxau yidhi walilmuqasiriina markii afraad buu yidhi kuwa gaabsadayna ilaah u dembi dhaaf marka waxaad garan kartaa fadliga ay xiirashadu dheer tahay gaabinta marka xajka ama cumrada mar haddii ilaahay ku waafajiyo xajka ama iyo cumrada dee inaad ka baqdo in wakhtigu gaaban yahood ka baqda inaanay timaba kuusoo bixin mooyaane haddii aanu wakhtigu kugu gaabnayn maxaabad isugu yarayn intaasoo maqfiro iyo dembidhaaf adoo haysta dee maxaad ka gaabin dhukuroogunta ku sin waxaa laga yaabaa dembigaaguba inuu raacee oo waxa weeyaan lagu dembi dhaafo laakiin waxaa laga soo reebaa markaa dee nebigu afdaliyadan waxaa laga qaadanayaa saddex jeer markuu muxalliqiintii u duceeyey ayuu markii afraad yidhi walilmuqasiriin markaa dee laga fadli badan laakiin waxaa laga soo reebaa haddii wakhtiga xajka aad tagtay ay tahay wakhti gaabanoo yacni yoomu tarwiihiiba ay maalin ama laba ama saddex ishi ay kaa xigaan xiiran maysida waad gaabinaysaa sababtuna waxay tahay haddaad xiirato waxa kuu imanaya yoomu naxrigii haddana waxa weeyaan dee xalqigu waxaa loo baahnaa in la xiirto marka waxaa laga yaabaa yoomunaxrigii inuu ku soo gaadho iyadoon timaba aanay kuusoo bixin markaa dee waxaad xiirataba heli mayse markaasoo kale culimmadu waxay idhahdaan si xalqigu ugu hadho xajka markaa cumrada hore waa inaad iska gaabsataa dabadeed yoomunaxrigana aad xiirtaa waayo dee xalqi kalea ku sugaya marka iyadoo laba cisho kaaga hadhay haddaad iminka cumradii aad xiiratay dee xajkiina maxaad xiiraysa laakiin marka jaanisu jira iyo waqti dee labadiiba waa inaad xiirato oo labada maqfiraba aada isla hesho baabu ramyi uma anaxri uma alxalqi baabkana wuxuu ka waramayaa tuurashadii kadibna gawricii hadyigii kadibna xiirashadii iyo walbidaayatu bilxalqi biljaanibi alayman in lagu bilowdo xiirashada dhinaca midig can anas bni maalikin waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allah in rasuulka alle sala allahu alayhi wasalam ramaa uu tuurtay jamrata alcaqaba buurtaa jamratlcaqaba la yidhaha nebigu inuu tuurtay uma insarafa dabeed wuxuu usoo gadoomo usoo noqday ila lbudni geeliisii oo fanaxaraha wuu gowracay waalxajaamu kii u xiirayena jaalisun waa fadhiyey wa qaala biyadihi ay ashaara nebigu gacantiisii waxa uu ku tilmaamay can ra'sii madaxiisa ayuu ku ishaaray yacni maxan dhukuridii iyo xiiridii ayuu sidaa ugu tilmaamay ninkii xajaamka ah ee madaxa u xiirayey wa qaala biyadihi can ra'sihi madaxiisa ayuu gacanta sidaa ugu ishaaray oo macnaa iga dhukur oo iga wada xiir weeye ayuu u tilmaamay ninkii xajaamka ah faxalaqa markaa waa xiiray shiqahu layman dhinaciisii midig ayuu xiiray faqasamahu markaa timihiisii wuxuu u qaybiyey fiima yeelihi ciddii ku xigtay nebigu uma qaala dabeed waxau yidhi ixliq waxaad xiirtaa ashiqa alaakhara dhinaca kale faqaala waxau yidhi ayna abuu alxata abuu alxa aawey faacaahu waa siiyey iyaahu isaga timaha dhinacii bidix laga xiirayna abuu alxuu siiyey markaa nabiga sal allahu alayhi wasalam dee aahaartiisa iyo weysadiisa iyo biyaha ka soo hadha markuu tahaaro qaadanayo iyo timihiisa way barakaysan jireen saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayh waayo nebiga sala allahu alayhi wasalam barakadu waa mutaxaqiq waa lagu hubaa inuu mubaarak yahay oo fiihi lbaraka sidaasaa loo barakaysan jiray aahaarta nebiga sala allahu alay wasalam laakiin cidda nebiga ka soo hadhay saalixiinta ama la barakaysan karaa aahaartooda maya mana banaana waayo hubuutu lbaraka fi shay waa shay tawqiifiya shaygu inuu mubaarag yaho barakadu ay ku sugan tahay nas iyo daliil bay u baahantah marka cid isaga ka soo hadhay oo barakadii lagu hubo oo la barakaysan karo sunno tahay ma jirto fadliguu doona ha yeesho wanaaguu doona ha lahaado waayo waxaa laga yaabaa dadka qaarkood atabaruq biaahaari saalixiin inay u daliishadaan marka nebiga looga yani qiyaas qaadan maayo waxa weeyaan saalixiinta iyo dadka wanaagsan ee kale nebiga isaga barakada waa lagu hubay waanay barakaysan jireen raadkiisa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayh way usoo kala dheerayn jireen fadlu maai dheeraadka ka soo hadha weysadiisa waxaa kaloo sunnaha marka yacni tartiibtaas in ramyigu ugu horeeyo maalintaa tobnaad jamratulcaqaba in la tuurto dabadeed gowraca hadyigu uu ku xigo dabadeed xiirashada madaxu uu ku xigo kadib tawaaful ifaadaha maka loo aadaya uu ugu dambeeyo afartaa camal ayaa maalintaa la qabtaa yoomu naxriga waana acmaal waaweyn alramyu waaldabxu waalxalqu watawaafu alifaada marka saddexdaa hore tartiibtooda waxaa lagu jamciyaa radaxa waa alraau waaldaalu waalxa radaxa markaa ra-du waxay u taagan tahay ramyigii daalku wuxuu taagan yahay dabxigii hadiga xaad waxay u taagan tahay xalqigii radaxa bay yidhahdeen marka sidani markaa waa sida akmalkee sunnada ah laakiin haddii laysweydaariyo ramigii iyo xalqigii iyo dabxigii nebigu wuxuu yidhi ifcal walaa xaraj wax dhibaata a maleh walow sidii fadliga badnayd haba la khilaafee laakiin wax dhib ah ama dembiga ka ratibi maayo camalka waa ansaxaya baabu man xalaqa qabla naxri aw naxra qabla ramyi baabkana waxa uu ka waramayaa ninka xiirtay gawracii hadiga horteed ama gawraca hadiga tuurashadii horteed can cabdillahi bni camr bn اlcaas waxaa laga wari radia allahu canhuma qaala inuu yihi waqafa rasuulu llah rasuulka alle wuxuu ku istaagay calaa raaxilatihi hashiisii ayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam ku dul taagnaa fatafiqa naasun yas'aluunah isagoo hashiisii ku dul sugan nebigu ayaa dadkii waxay gudageleen inay weydiiyaan su'aalo fayaquulu lqaa'ilu minhum midkood markaa nebiga wuxuu ku lahaa yaa rasuulalahi rasuulkii allow innii anigu lam akun ashcur maan garanayn anna ramya in tuurashadu qabla naxri gawraca ay ka horayso oo fa naxartu waxaan gowracay qabla ramya intii aanan tuuran faqaala rasuululahi rasuulkii alle wuxuu ku yihi sala allahu alayhi wasalam farmi imi kaba tuura walaa xaraja dembina kuma saara qaala waxau ihi watafiqa aakharu ku kalena waxa uu gudagelay yaquulu inuu yidhaahdo inii anigu lam ashcur maan garanayn anna naxra in gawricu qabla alxalqi xiirashada uu ka horreeyo oo faxalaqtu waan xiirtay qabla an anxara intaanan hadigii qalin fayaquulu markaa nebigu wuxuu ku lahaa inxar walaa xaraj imikaba gawrac dembina kuma saara qaala waxa uu yihi raawigu famaa samictuhu ma maqal nebiga oo yus'alu la weydiinayo yowmaidin maalinta can amrin arrin arrinkaasoo mimaa yansa almaru aw yajhal arrin ka mida wax qofku uu ilaabay ama uu garan waayey maalintaa weydiin la weydiiyey maan maqal oo min taqdiimi bacdi alumuuri arrimaha barhkood horumarinta ah qabla bacdin barhka kale laga soo hormariyey waa ashbaahya waxyaabaha kami la midka ah yacni wuxuu yidhi maalintaas maan maqal nebiga oo la weydiinayo arrin la iloobay ama la garan waayey oo arrimaha qaarkood laga soo hormariyey ilaa haddii aan maqlayse qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay wuxuu lahaa uun ifcaluu daalika walaa xaraja yeela sidaas dembina idinkama saara oo macnaha tartiibta acmaashani u kala horreeyaan waa sunna eh haddii laysweydaariyo dembi idinma saaree sameeya ayuu ku lahaa can cabdillaahi bni camr bn alcaas waxaa laga wari radi allahu canhuma qaala inuu yihi samictu rasuula allah rasuulka allah ayaan maqlay sala allahu alayhi wasalam wa ataahu rajulu nin baana u yimid yowma naxri maalintii yowma naxriga wa huwa waaqifun cinda aljamra isaga oo jamratulcaqaba ag taagan faqaala markaa waxau yihi yaa rasuula allahi rasuulkii allow inii anigu xalaqtu waan xiirtay qabla an armi intaanan tuuran ayaan xiirtay qaala waxau idhi irmi iska tuur walaa xaraja dembina kuma saara imikaba tuuro waataahu aakhar ku kalaa u yimid faqaala waxau idhi inii dabaxtu qabla an armiya rasuulkii allo waxaan gowracay hadigaygii intaanan tuuran qaala waxau idhi irmi iska tuuro oo walaa xaraja dembina kuma saara waataahu aakharu ku kalaa u yimid oo faqaala waxau idhi inii anigu afadtu ila albeyti beytkii xaggii kacbadaan u gadoomay oo macnaha ifaadihii baan sameeyey awaafu lifaadihii qabla an armiya intaanan tuuran oo inii anigu afadtu ay tuftu awaafa alifaada weyaan afadtudan macnaa awaafulifaadihii ayaan ku tawaafay beytka qabla an armiya intaanan tuuran qaala waxau nebigu yidhi irmi tuura imikaba walaa xaraja dembina kuma saara qaala waxau yidhi famaa ra'aytuhu maan arag nebiga oo su-ila la weydiiyey yowmaidin maalinta can shayin shay ilaa haddii la weydiiyeyse qaala waxa uu odhanayuun ifcaluu walaa xaraja sidaa yeela dembina idinma saara baabu taqliidi ilhadyi baabkana waxa uu ka warramayaa hadyiga in qoorta wax loo suro iyo wa ishcaarihi ka dhiijintiisa cinda alixraam marka xajkii la xidhanayo yacni qofku miiqaadkii uu xajka ama cumrada ka soo xidhanayey marka uu hadyigiisa halkaa ka soo kaxaysanayo inuu hadyigii calaamadiyo oo uu ku calaamadiyo qoortiina inuu wax u sudho kana dhiijiyo ka dhiijintaa iyo qoorta sudhiddaa wax loo sudhayaana waa si loo garta neefkani inuu hadyi yahay hadyi loo wada xaramka si loogu aqoonsado can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi sallaa rasuulu llahi rasuulkii ilaahay wuxuu ku tukaday sala allahu calayhi wasalama adduhra duhurkii bidilxulayfa dilxulayfe ayuu duhurkii ku tukado miiqaadkii reer madiina ay ka soo xidhanayeen xajka ah uma dacaa binaaqatii dabeed hashiisii hadiga ahayd baa nebigu u yeedhay oo uu yidhi keena fa ashcaraha dabeed waa ka dhiijiyey nebigu fii safxati sinaamiha alayman yacni kuruskee kuruskeeda midig kuruskeeda dhinaciisa dhinaciisa midig ayaa nebigu ka dhiijiyey yacni safxa waa jaanibka silaamkuna waa kursigii waxaan ujeedaa cafwan waa kuruskii hasha kuriskii weeyaan silaamku markaa kuruskeedii dhinaciisa midig ayaa nebigu ka dhiijiyey uma dacaa dabeed nebigu wuxuu u yeedhay binaaqatii hashiisii buu u yeedh uu yidhi keena fa ashcarahaa dabeed nebigu waxa uu ka dhiijiyey fii safxati sanaamiha alaymani kuruskeeda yacni dhinaciisa midig ayuu ka dhiijiyey nebigu oo uu saray wasalata dama dhiiggiina waa ka masaxay nebigu yacni kuruska dhinaciisa midig intuu ka dhiijiyuu saray ayuu dhiiggiina ka masaxay wa qalladahaa naclayni laba kaboodna qoortuu u suray nebigu sala allahu calayhi wasalam uma rakiba raaxilatahu dabeed hashiisii buu fuulay falama stawat bihi cala albaydaa markay kala kor noqotay la kortay meeshaa taaggaa albaydaa laydhaah markay la kortay ayaa ahalla bilxaji xajkii nebigu uu xidhay sala allahu calayhi wasalam marka xadiidku waxa uu tilmaamayaa uun hadyiga miiqaadka qofku xajka uu ka xidhanayo laga soo kaxaysto in astaan iyo calaamad hadyigiisa yacni lagu aqoonsado loo sameeyo oo qoortiina wax loo sudho lagana dhiijiyo calaamad bay u tahay wallahu aclam